بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam walmuslimiin oo cagta mariyey saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ah ee biniin maraakista daraaseeya awoodda jamaacadka jihaadiga ah oo qayladhaan ka soo saaray xuduudda mujaahidiinta alqaacida ee galbeedka afrika saadaalinayana in mandiqadda saaxilka iyo saxaraha afrika ay ka dhalan karto dowlad islaami ah maraykanka oo mar kale ku hanjabay inuu dib u eegis ku samayn doono dhaqaalaha uu ku bixiyo isbahaysiga nato haddii dowladaha qaybta ka ah isbahaysigaasi ay kor u qaadi waayaan miisaaniyadda ay ku bixiyaan waaxahooda gaashaandhigga xogo dheeraad ah oo looga helayo qaabkii dalka suuriya looga tahriibiyey hantidii bashaar al asad uu ka dhacay shacabka dalkiisa maxaa ka jira in maamulka yuhuudda uu qorshaynayo inuu weeraro xarumaha nukliyeerka ee iiraan kadib hanjabaadii netanyahu uga timid trump maxayse tahay kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay golaha wasiirada sahaynada muxuu yahay farqiga u dhexeeya bad iyo badweyn maxaase dhegaysta ka og tahay inta badweyn ee ku taalla dunida qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaaabaatanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa halganka jihaadiga ah ee ka socda galbeedka qaaradda afrika ayaa allah fadligii sii leexaadsanaya isagoo maalinba jabsanaya xuduudo hor leh howlgallada lagu dhiigbixinayo maleeshiyaadka xukuumadaha riddada ah ee ka jira mandiqadda galbeedka afrika ayaana sii xoogaysanaya bayaan ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda weeraro cagmarin ah oo dhegta dhiigga loogu daray tobanaan ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda biniin kadib markii mujaahidiintu ay weerareen ilaa laba saldhig uu cadowgu lahaa weeraradan ayaa ka dhacay deegaanada wadda iyo kubuto ee wilaayada gandi maalinnimadii khamiista ayuuna soo dhaafnay bayaanka ka soo baxay azalaaqah ayaana lagu sheegay in allah fadligii lagu dilay ilaa toddobaatan askari halka mujaahidiintu ay sidoo kale soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan kuwaasoo ay ku jiraan saddex diyaarad oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale afartan iyo sagaal sanduuq oo ay hub ka buuxaan halka mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen ilaa toddoba gaari oo uu cadowgu saldhigga uga cararay sawiro ay faafisay azalaaqah ayaa waxaa ka soo muuqanaya khanaa'imka kala duwan ee allah fadligii mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen weerarkan ayaana wuxuu ku soo beegmay iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay sii xoojiyeen howlgallada ay ka fulinayaan waddamada galbeedka afrika si gaar ah maali iyo burkina faso dhanka kale maraakiista daraasaadka ayaa warbixin ay soo saarayaan waxay qiiladhaan uga muujinayaan awoodda mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam iyagoo saadaalinaya in mandiqadda ay ka dhalato dowlad islaami ah oo wax ku xukunta kitaabka allah iyo sunnada rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam warbixin uu daabacay markaska daraasaadka ee dabagala waxaa loogu yeero xagjirnimada ayaa lagu sheegay in arrimaha sababi kara in dowlad jihaadi ah ay ka dhalato mandiqadaasi ay qayb ka tahay taagdarrida xukuumadaha ridada ah ee halkaasi ka jira taageerada ay helayaan libaaxyada towxiidka ee mandiqadda ka halgamaya iyo sidoo kale waxqabad la'aanta nidaamyada camiilka ah ee gobolka ka jira oo uu dilooday musuq maasuq horaantii sannadkii tirada dhimashada ee laga soo diiwaan geliyey burkina faso maali iyo neger ayaa waxa ay gaartay toddoba kun lix boqol iyo labaatan dhimasho ah taasina waa koror dhan boqolkiiba sagaal marka loo barbardhigo sannadkii ka horeeyey ee laba kun saddex iyo labaatan tanina waxa ay ka dhigan tahay koror ku yimid boqolkiiba soddon iyo toddobo markii loo eego laba kun laba iyo labaatan arrimaha ugu waaweyn ee uga sii dari kara xiisadda waxaa ka mid ah carada dadka shacabka ah fashilka dowladaha gobolka ka jira iyo fakhriga sii kordhaya saboolnimada ka jirta waddamada saaxilka ayaa ah mid aad u daran marka loo barbardhigo waddamada kale ee qaaradda afrika ku dhowaad boqolkiiba siddeetan dadkeedu waxa ay ku nool yihiin laba doolar wax ka yar maalinkii gobolka waxaa ka jira mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee fakhriga iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaan tirada dadka ku nool waddamada saaxilka lana filan karo in sara ukac aad u badan uu ku yimaado marka la eego tirakoobyada soo baxaya sannadkan dadka ku nool mandiqada saaxilka qaaradda afrika waa dad dhallinyaro ah celcelis ahaanna waxay da'dooda u dhexaysaa shan iyo toban ilaa sagaal iyo toban sano taasoo ka dhigaysa in dhallinyaradu badanaa ay ku tiirsan yihiin dadka da'da ah ee shaqeeya warbixintu sidoo kale mar ay ka hadlaysay arrimaha keeni kara in xaaladaha ka jira mandiqada galbeedka afrika ay sii cakirmaan sidoo kalena ay sii xoogaystaan awoodda mujaahidiinta ayaa waxa ay leedahay waxyaabaha suurtagelin kara awoodda kooxaha jihaaddoonka ah waxaa ka mid ah xuduudaha dayacan waxay ka caawinayaan inay hubka iyo rasaasta ay si fudud u kala gudubstaan iyagoo weliba isticmaalaya hub casri ah inqilaabyadii militari ee u dambeeyey ee gobolka saaxilka ka dhacay waxaa ka faa'iidaystay kooxaha argagixisada ah ee ka howlgala maali neejar iyo burkina faso afgembiyadan waxay caqabad ku noqdeen dadaaladii lagu doonayey in la isugu debirido hindisaha looga hortegayo awoodda jihaadiyiinta maamulada gobolka ka jira ayaana hoos u dhacay taana waxa ay sii kordhisay joogitaanka kooxaha jihaaddoonka ah deegaanada xasilooni darrida ka jirto ayaa fursad u siisay jamaacaadka jihaaddoonka ah inay sii ballaariyaan howlahooda waxayna ka faa'iidaysteen firaaqa ay abuureen dowladaha taagta daran iyo ka bixistii ciidamada reer galbeedka ee gobolka waxaa la rumaysan yahay in dadaalada ka dhanka ah argagixisada ee ay hadda wadaan dowladaha militariga ee diiradda saaraya ilaalinta keliya caasimadaha ay khatar tahay halka kooxaha argagixisada ahna ay ka taliyaan dhulka miyiga ah dhirta cufan ee in badan oo ka mid ah ka baxaysa dhulka xeebaha ah ayaa sidoo kale awood u siinaysa jamaacaadka jihaadiga ah inay halkaasi ka dhigtaan gabaad aan laga saari karin ayay leedahay warbixintu ugu dambayntii warbixintan uu soo saaray markaska daraasaadka ee dabagala waxaa loogu yeero xagjirnimada ayaa waxa uu sheegayaa in sidoo kale furimaha kala duwan ee ka furan galbeedka qaaradda afrika ay soo haleelayaan boqolaal dhallinyaro jihaadoon ah kuwaas oo buuxinaya safka mujaahidiinta si ay u koryeelaan kelimadda allah mandiqadda saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrikana looga hirgeliyo dowlad islaami ah oo gogolxaar u noqota soo noqoshada khilaafo islaami ah oo ku dhisan manhajka nubuwada dowladda ruushka iyadoo ah midda hadda caawinaysa maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhilifyada ah ee maali naijer iyo burkina faso ayaa u taagla inay ka hortagto awoodda mujaahidiinta murtasaqadeeda ayaa iyagana dhankooda waxay la kulmayaan weeraro aad u xoogan oo lagu dhigbixinayo hindisihii ugu dambeeyey ee soo bandhigtay xukuumadda moscow ayaana ah in la mideeyo dhammaan maleeshiyaadka dowladahaasi si ay uga hortagaan taqadumka mujaahidiinta iyo awooddooda maalinba maalinka ka dambaysa sii gaaraysa dhul hor leh والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما مالح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkan ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa mid ka mid ah saraakiishii hore ee maamulka gumaystaha yuhuudda oo bannaanka keenay in dhammaan sheegashooyinka guulaha ah ee benyamin netanyahu uu la taagan yahay warbaahinta ay yihiin kuwa waxba kama jiraan ah isxaaq bareeg oo ahaa la taliyihii hore ee ciidanka koonfurta iyo kuliyadaha milatariga maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa beeniyey dhammaan sheegashooyinka benyamin netanyahu ee ah in ciidankiisu ay ka takhalluseen inta badan dagaalyahanadii kooxaha muqaawamada filistiin sidoo kalena ay burburiyeen tuneelo badan oo ay ku sugnaayeen kooxaha waxiska caabinta isagoo la hadlaya warbaahinta gumaystaha ayuuna yidhi aniga ayaa ah midka keliya ee ka hor yimid beenta uu sheegaya benyamin netanyahu ee uu ka dhaadhicinaya shacabka kala duwan taasoo ah in ciidanku uu guulaystay ayna burburiyeen boqolkiiba konton tunnelada dhulka hoostiisa ku yaala waxa uu sidoo kale isxaaq bareeg beeniyey inta uu la hadlayo warbaahinta maamulka gumaystaha yuhuudda sheegashada netanyahu ee ah in ay ka takhalluseen inta badan dagaalyahanada kooxaha muqaawamada filistiin waxa uuna yidhi inta badan argagixisada lama dilin sidii horay loo sheegay tiradooduna maanta waxay ku soo noqotay heerkii caadiga ahaa oo waxa ay ku dhow yihiin ilaa soddon kun waxa uu gunaanadkii ninkan maamulka gumaystaha yuhuudda ku eedeynayaa in had iyo jeer ay been u sheegaan shacabkooda isagoona sheegay in haddii xaaladdu ay sidan ku sii socota ay horseedi doonaan hoggaan xumo intan ka ballaaran iyo burbur deg deg ah oo ku yimaada guud ahaan xukuumaddooda ay ugu yeeraan israa'iil haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa maraykanka oo shaki gelinaya dhaqaalihii uu ku bixinaya naato xilli reer yurub ay dhexda ugu jiraan wakhtigii ugu xumaa siduu daabacay jornaalka asharqul awsad safiirka maraykanka u fadhiya nato ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegay in dalalka isbahaysiga ay tahay in ay kordhiyaan qarashka ay ku bixiyaan difaaca si uu u sii socdo dhaqaalaha ay ka maraykan ahaan ku bixiyaan gaashaanbuurta nato haddii midaas ay dhici weyse ayuu safiirka maraykanka u fadhiya nato waxa uu sheegay in dib u eegis ay ku samayn doonaan dhaqaalahooda ka baxa taasoo lagu macneeyey in ay jaran doonaan intiisa badan waxuuna yidhi maraykanku waa uu caddeeyey mowqifkiisa xulafada nato waa inay kordhiyaan qarashaadkooda difaaca haddii aysan noqon kuwo si wanaagsan u qalabaysan oo howlwadaag ah waxaan dib u eegis ku samayn doonaa ballanqaadyadeenna ogaadana siyaasaddeennu waa mid faa'iido ku dhisan jariiradda ayaa gunaanadkii sheegaysa in maraykanku uu horay u ballanqaaday bixinta balaayiin dollar marka laga hadlaya isbahaysiga nato balse hadda dhaqaalahaas oo idil waxa uu ku jiraa mugdi saacad walba ayayna laali kartaa xukuumadda uu hogaamiyo donald trump aan markan eegna warbixin uu daabacay wargeeska the telegraf oo ka hadlaysa ruushka oo ku dhawaaqay xabad joojin deg deg ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka hadda socda sannaddii gaar ahaan bishii februari sida jariiraddu ay tibaaxaysa madaxweynaha ruushka faladimir putin ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay xabad joojin hal maalin ah oo ay dhinacyadu ku hakin doonaan wax walba oo hub ah taasoo uu sheegay inay tahay xabad joojin bani'aadinimo isla markii uu hadalkan ka soo baxay putin taliska dhexe ee militariga ukrain ayaa ku dhawaaqay in aysan jiri doonin wax xabad joojin ah halka wasiirka arrimaha dibadda ukrain uu isaguna sheegay in keliya ukrain ay oggolaan doonto xabad joojintii maraykanku uu soo bandhigay ee ahayd muddada soddonka maalin taasoo ilaa hadda miiska saaran tan iyo bishii lasoo dhaafay ee maarso sidoo kale faladimir zelenski madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in ruushku uusan xitaa dhankiis samayn wax xakin ah tan iyo markii uu ku dhawaaqay putin xabad joojinta isagoona geystay ayuu yidhi weeraro xooggan oo isugu jira duqeymo iyo kuwa toos ah taasoo loo fasirtay in faladimir putin uu durbadiiba ka laabtay hadalkan ka soo baxay qaar ka mid ah xubnihii ugu muhiimsanaa ee bashaar al asad ee ku sugnaa gudaha dalka suuriya oo saacado ka hor hantidii ugu muhiimsanayd ee bashaar al asad ka daabulay gudaha waddankaas ka hor inta xukunka laga tuurin waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu nashriyey jornaalka daily sabaax bashaar al asad ayaa diyaarad qaas ah gudaha dalka suuriya uga daabushay hantidii ugu muhiimsanayd oo ay ku jirta lacag caddaan ah dukumiintiyo xasaasi ah iyo qalab kale ka hor inta uusan waddanka ka cararin muddo laba maalmood ka hor xogtan oo saacadihii lasoo dhaafay daaha laga soo rogay ayaa sidoo kale waxay tibaaxaysaa in arrinkan uu bashaar al asad u wakiishay yaasir ibraahim oo ahaa xilligaas la taliyihiisa arrimaha dhaqaalaha sidoo kalena maamuli jiray xafiiska dhaqaalaha iyo midka maaliyadda ee madaxtooyada xogta ayaa intaasi ku daraysay in dhammaan alaabahaas wakhtigaas loo daabulay dhanka imaaraadka carabta oo sida aan xusuusanno sidoo kale ay u baxsadeen xubno sarsare oo ka tirsanaa xukuumaddii dhiigicabka ahayd ee bashaar al asad taasoo xukunka laga tuuray siddeeddii disembar ee sannadkii lasoo dhaafay kala qaybsanaanta ka dhex jirta wafdiga netanyahu kadib markii trump uu dib u dhigay ikhtiyaarka militari ee ka dhanka ah iiraan waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeeska macaariif sida uu nashriyey joornaalkan tan iyo markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu aqalka cad kula kulmay donald trump in ka badan hal toddobaad ka hor dhinacyada siyaasadda ee netanyahu ku dhow ayaa si weyn ugu kala qaybsamay qiimeyntooda ku aadan mustaqbalka siyaasadeed ee maraykanka ee ku wajahan iiraan gaar ahaan midka ku saabsan soo celinta tallaabo militari oo ka dhan ah xarumaha nukliyerka tehraan siyaasiyiin fara badan oo yuhuud ah ayaa trump ku tilmaamay mid ka fog waxa ay dowlado badan moodayaan oo ah mid fulin kara riyo walbo ay xukuumade leedahay iyagoo ula jeeda in maanta uu ka hortaagan yahay weerar ay ku qaadaan weliba isagoo aanan siin sabab cad oo ay ku qanci karaan waa sida ay hadalka u dhigeene gunaanadkii benyamin netanyahu ayaa lagu warramayaa in weli uu ku adkaysanayo qaadista tallaabo militari oo ka dhan ah xarumaha nukliyerka ee xukuumadda tehraan xilli donald trump uu maalmo ka hor soo saaray digniin cad oo ku socota madaxa sahaynada taasoo ka hor istaagaysa in uu ku dhaqaaqa arrinkan guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag muxuu yahay farqiga u dhexeeya bad iyo badweyn maxaanse ka ognahay tirada inta badweyn ee ku taalla daafaha caalamka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى